markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii qurbe ahre cabdi axmed waatan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe barnaamijnu kaga hadalno toddobaad walbaba wararka iyo dhacdooyinka la xiriira qurba joogta ayaa toddobaadkan waxaa marti noogu ah qoraaga buugga muladii iyo madaxdii soo maray soomaaliya buuggan ayaa waxaa ku qoran taariikhdii shakhsiyaadkii soo maamulay soomaaliya tan iyo xilligii xorriyaddii wakhti ku siman kun iyo sagaasagaal boqol iyo lixdankii qoraaga buuggan oo lagu magacaabo cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan ayaa dhowaantan waxa uu ku soo bandhigay buuggan magaalada london ee carriga ingiriiska waxaana barnaamijka ugu horreyntii aan ku weydiinayaa ujeeddada uu ka lahaa qorista buuggan marka hore waxaan jecelahay aan qaybaha bulshada soomaalida inaan halkan uga jeediyo salaan dhiiran anigoo u rajeynaya nabad iyo xasilooni waarta oo guud ahaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ka hana qaada mustaqbalka dhow dhinaca kale burburkii dowladnimo ee soomaaliya meesha ka baxay dhammaan xarumihii ama waaxyihii wax lagu keydin jiray hadday taariikh ahaan lahayd hadday cilmi ahaan lahayd hadday siyaasad ahaan lahayd waxatahay dadka waxaan ka mid ahay soomaalida soomaalida ee isu xilsaaray bal inay mustaqbalka dhow ee mugdiga la geliyey ee dadka soomaalida ahi in stiin kusoo kordhiyo taas taas ayaa igu riixday inaan qoro buuggan aan ugu magac daray maamuladii iyo madaxdii soo martay soomaaliya buuggan sida aragtay wuxuu ka kooban yahay taariikhdii hogaamiyeyaashii soomaalida soo maray hadday ahaan lahaayeen madaxweyneyaal hadday ahaan lahaayeen ra-iisul wasaareyaal hadday ahaan laha lahaayeen guddoomiyeyaashii golayaashii shacbiga qaranka iyo guddoomiyeyaashii baarlamaanadii soomaaliya sidoo kale waxaa ku jira shan iyo tobankii xubnihii golihii sare ee kacaanka ee muddadii koob iyo labaatanka sannadood ahay ka telinayay soomaaliya sidoo kale waan fursad u siinayaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed in ay bartaan taariikhda dadkii ama dhalinyaradii aas-aaska u dhigtay madax banaa maanta aan haysano waxaa wax wax badan laga sheekeeyaa saddex iyo tobankii leegada qof kasta oo waayeel ah ama hadda gaaray da-da lixdan sano haddaad weydiiso muuqaal saddex iyo tobankaa qof ruux sheegi karaa magacyadooda dadka soomaalida ahi maanta waa ku yaryihiin marka waa dhaxal aan ugu talagalay inay bartaantaan ubadka soomaalida ah aafada ay kasoo gaartay dagaalada weli ka soconaya geyiga soomaaliya waayahay ma waxaad dareentay baahi loo qabo in taariikhdii dib loo helo gaar ahaan intan aada xustay eed soo qaadatay shaki kuma jiro arrintaas iyada ah buuggani wuxuu noqonayaa buuggii toddobaadabaad muddadii aan ololaha isaga ah ku jiray daabaco guud ahaan tirada bugaagta aan daabacay waa sagaal buug baahiyaha jiraana ma aan arkayo ee u baahan in in la daboolaana waxay tahay in dadka taariikhdooda la baro in dadka hogaamiyeyaashooda la baro waxaad dhici karta malaha meelaha qaar xumaan iyo xumaan waxaad arki doontaa bejka daka dambe ee buugga qoraal yar oo kooban aan ugu talagalay dadka inay wax ku qaataan oo ah ama uiyey abwaan cabdi maxamed amiin oo oo ahayd taariikhdu dadkay bartaa bartaa dunyada waayaheeda taariikhdu dadkay bartaa inay dawga toosan maraane ninna ma diido ninna ma doonto ee runtay gacal ku haysaa waayahay haddii bal aan soo qaato qurba joogta ayaad hadda la hadlaysaa dabcan waxaad joogtaa magaalada london ee cariga britain waxaa jira in qurba joog fara badan ay halkaasi ku dhaqan soomaaliyeed da-yarta soo koraysaysa luuqada soomaaliga aad isugumay fiicno haddaad eegto intooda badan marka loo eego hanaanka meela dhasheen iyo halka ay ku koreen in badan oo ka mid a marka ma waxaa jira luuqado kale oo aad buuggani ku daabacday buugaagta aan qoray waxay isugu jiraan malaha meelaha laha qaar ama dadka taariikhdooda qaar waxaan ku qoray afka ingiriisiga laakiin mustaqbalka dhow waxaan ragaya marka dawlad garab istaagta oo soomaaliyeed ama shacbi soomaaliyeed oo garta halganka iyo wixii aan dadka soomaaliyeed muddayada ah ee dhibaatada lagu jira ku biiriiriyey ay garaystaan qiimaha ay leeyihiin shaqada aan hayo ama guud ahaan qorayaasha soomaalida ay hayaan in lagu turjumo luqado kale soomaalida haddii dib loo eego eego taariikhdooda waxaa soo gelaya dhaqankii waxaa soo gelaya noloshii dadka ee noocyaday ahayd dhan walbaba maxaad ku doorbiday inaad qaadato dhinaca hogaanka iyo maamuladii iyo xagga siyaasadda aad awoodda saarto
shaki kuma jiro sababta aan ku doortay walow ay jiraan bugaagta aan qoray waxay isugu jiraan sidayda waxaan aad u jecelahay ururinta dhinaca siyaasadda iyo dhacdooyinka dhinaca taariikhda ee soomaaliya soo maray walow sugaanta iyo dhaqanka soomaalida laftooda aan wax ka qoray wax badanna aan aan ka qoray sida bugaagta sooyaalkii sugaanta cabdulla raage iyo buug aan ugu magac daray xulka maansooyinka soomaaliyeed oo ay ku jiraan gabayo guurow geeraar shirib masafo hees iyo iyo shirib iyo noocyada kale ee sugaanta soomaalida laakiin marka aan usoo noqdo su-aasha jawaabteeda waxay ila tahay sababta aan ku doortay shacbi xuni ma jiro oo caalamkan dushiisa maanta ku dhaqan wax xumaada waa hogaanka haddii hogaamiyaashu xumaadaan waxay ila tahay waxaa dhacaya wixii soomaaliya ka dhacay oo kale haddii la helo hogaan cadaalad ah oo san waxaa imanaysa horumar rajada aan ka qabaana waxay tahay digaal aan mujtamaca soomaalida maxaa yeelay hogaamiye kasta oo kusoo biira siyaasada soomaaliya waxaa loo tirinayaa maalmaha hore waxaad arkaysaa ra-iisul wasaare la magacaabaya waxay qabiilkiisu ka samaynayaan xaflado daafaha ka dunida waxaa la magacaaba dooranaya madaxweyne sidoo kale waxaa la dooranaya guddoomiye baarlaman waxaan rabaa mujtamaca soomaalida ah inay ka gudbaan fekerkaas isaga ah oo ay u gudbaan ballanqaadkii hogaamiyihii ku guuleysta ballanqaadkii shacbiga usam in isaga codka la siiyo ujeedadeedu waxa ay tahay in aan tusino dariiqa ama tubta toosan dadka soomaalida
barnaamijkii qurbe oo uu maanta marti noogu ahaa cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo dhowaan soo saaray buug ka hadlaya taariikhda maamuladii dalka soomaaliya ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa inta aynu mar kale ku kulmi doonno barnaamij midkan la mida waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkii qurbe iyo zahra cabdi axmed aanu intaa ku dhaafno